haddaba taasi wuxuu ahaa gabaygii la odhan jiray hulmiska iyo kacaynka isku jira kooxdan wada taalla gabayga kale ee aan halkan ku qabanayana waxaa la yidhaahaa kabashada cilmiga gaaban waa lagu kaleedna gabayggaasina waa gabaygii doctor ismaaciil weydiinayay ee laygu xidhay aniguna aragtidaydii aan kolkii cabirayay inkastoo sideed iyo toddobaatankii gabaygaas iyo galay ka dambeeyey iyo markii maragkaa horaan kariyey aad moodo in maanta layla arkadoo aankaba ka dheereeyaaba la moodaa kolkaas gabaygana waxaan ka bilaabay xaqdarrada karoortaa mar bay kabinkatii dhaaye siyaada u karbaashka dilaacay kadkabayey haddaa saaxi soo baxay intay qoysay kabadii kacaankiina aan ku aaminay naftiiyo ciidan koboceeda aan idhi kanaa kaydu dhigi kiina dhalan doona keetiidii haddaan uga baqdiyo kaariyadan ruushka kitaabkii cislaa iyo mafurin dhaabti fullay kacaanka iyo xisbina waa wadani keena hooruna haddana kaynta uu door bido ayuu keenna furaya hanti wadaagna keligii ballahu keenay muu jirin oo kuma qabsado dawladdan kiisa saacidinay waa korin dhaqaalo dhismaha kor ugu qaadaaye war ninkii karanba meelsiinaya iyo kuuba iyo ruushka kuwadaba ha doonteen haddii ay kanisa logeen wixiise aan kan hore sheegay baa maanta soo kareeyay kartidaas iyaad iyo halkuwanku kuhanayo haddii ay kulmaan waxa ka dhalan kaydan midhanayn balse inay kallaan lagu noqdeen koobiyadii ruushka oo kaas dariya birishiniirkoodu soconaayo oo aan kalsabayna siyaad kaaga cidisinin kacanayo wadanigii inuu kadinka booraayo kuwa dhoofay mooyiye ninkii keenna weli joogtay sida korandhigiilaha inuu kudiyo dadkiiba kambalka iyo reerkii inaan kaynta uga yaacnay oon koona koonaha ushunkulic ka siinayno oo koorranoo xidhay tiraabtaa inaga eega yesman kuwa arrintigood keliya mooyaane haddii uu kartida leeyaho talaga keenaayo ama uu tacliin karo wato koodan yaro dhaanka karti xumo ricsiya inay qoreen oon la karahaynin kollay anigu waa midan uga wayo keliday kutubtaasa io maragaha iyo koobiyada yaalle warkabkabka iyo kusheegyada guddiga laysu wada keeno dalkayda lexdiga ayaa inuu koono kaga leexday iyo inay karoorteen intii kabadda saaraysay kasbashada xisbigu inay xaq tahay kooxda lagu qaato iyo inay kashkaash iyo gurteenkoo ka daba qaadaa kormeer baa ku filan soo dulmara kulamadoodii annayaan karaarina haddaan koodo hadalkiiba war kudladaa xisbiga maamushi iyo kooxda maran eegay kacaandiid wadanigu ahaa maamulkaarahaye kalagoyayaalbanadka iyo fudiyo waabay ka tamiya axyaara fadhigashow kuraasina kaxna waxaa ka dhiga yoomiyihii keena su-ekayne korgooyada tacliintii la baray kaalinta ay gaadhay korortiimadaa iyo adoonkiisa dhexe joogi markii kaaska iyo wowga un kooris lala aadi halkana lagaga soo dhacay naxwii kaydka dunida oo dhan haddii aanad ka dhigin maalintaa oonad kululaanin kasabkii ka soo baxa halkaas sababsan maayaane waa kararahii sida duksiga dhama karuurgel kabashadana cilmiga gaaban waa lagu kadeedmaayo war kal mid gaaray moskatiyaad koorseer u qaatay oo kawsii sheekada warkoo kooban lagu siiyey oo keena yimid ood haddana kaalinadagi kursigana u qaba inay dhigeen kuuga iyo ruushka uu kadis go-aankii ku yahay kooxda lagu saaray kan ka dhiganna ruuxii ayida karaxsan oo diidan kalsoonida siyaad loo qabiiyo koonka madaxdiisa kalbaxnida xisbiga uu miyiinkooda sugi waayay oo soo kallahaya ayiday kaalinta uu guuntay kuwii naga baxsaday maalintii kuuba la eryaayey ee kulanka weydiiy ee kulanka weyd iyo shirkii koodna iman waayay oo koona koonaha dadku kala baxaynayay iyo kulankan xooga bunka iyo koorra hooganaya ee kaamka deebliya ilaa dhaamka kici waayay oo kobihii loo diray jigii karanta soo dhaafay haddaan kiis intoo lagu dallaco kaabad lagu tiirin markay koronkortay aatayaan kobocdo ee naaxdo kacaanka iyo geediga walle waa kufinaya balse inaan kama'ay oon lumay oon haatan kululaaday iyo inay kabeed soo wadaanka waxaan ka hadlaayay kol kalaa la faallayn wallafaaha soo baxay kulligoodna inay wada yihiin keenan cadowgiisa oo kalax yar loo darin wadani koobna laga siinin hubka karamanaysobax intaas kare u dhiisay hubka karamanaysobax intaas kare u dhiiday ee kuuba loo soo diray keebka nagu hayso kalooniga raggeenii waxaa kawda kaga saaray kumayaalka leediya intaa keenta wada jiifa kolkaad egta nimankaad ilmada kobo ka siinayso farniilada la wada dhaawacee kuuba naga laysa kasob muu xasuusteen ninay tibis wadaageeni kudmadanu ma eegaan waxaa taday dalkoodiiye kursigiiyo waxay dhowrayaan kaalintaa adag kase xumaanta nimankaa halku jooga kibirkoodu kurgooyada cadliga ay badeen kaalintaa ay gaadhay war dambigii ninkii kula kohday kiiska kugu ogay kursigana fadhiistay oo isagu koobka kugu qaaday oo keligii maamulowsha aniga weytow dalkaxayntii askarigu ahaa keenidii hore markii xigayna xeerkoobiyihii kitaabkeeyey markii xigayna maragii u kaleegtay uu keensaday markii xigayna koortadahayi kiiska maamulay kalsoonay ka haystaan markaa kaadadaa adage haddii dee kormeer soo geliyo kadis la eegaayo kaliya uma lahaada raggan shay kurgooyo ah aniga se iyo kooxda iyadan korfa wada joogsan runtaa iyagii galay dembiga kiiskii lagu qaabin aniguna kadeeg iyo waxaankadaya mooyaane ku faanahay haddii aan dhex galo shay kacaanimee kadisiyay ku noqon uumiyihii waaba kala guura taasina waa taadigu tarfacili weydiisay ee berigii laguyaqeen oo loo arkay kacaandiid anigu se waxba haystaa kacaanka koobaad inuu yahay kabaygan